لا لا لا لا لا لا لا عيد الهدى أنواره أضاء العاد ينشر سعده وضياءه يمضي ويرجع بيننا متجددا إنا لنرقب في السنين لقاء يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد أهلا إذ تحل يا بساحنا عيد أهلا مرحبا وتروم مجدا أنفسا عطاء يا عيد أهلا مرحبا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leennahay ciid wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay siday u ciidi jireen rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabada
العيد لاح كنجمة وضاء
عيد الهدى أنواره وضاء العاد ينشر سعده وضياءه يمضي ويرجع diinta islaamka ayaa ah diin dhammaystiran oo allah uga raalli noqday ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem kitaabka munasilka ah ee allah soo dejiyey ayaana lagu dhammaystiray wax waliba oo wanaag ah halka looga digay wax waliba oo xumaan ah wasciga iyo raxmadda diinta islaamka waxaa ka mid ah in mar kasta oo ay muslimiintu gutaan waajibaad diineed oo weyn ay u jidaysay inay farxaan gaar ahaan labada waajib ee qaybta ka ah arkaanta islaamka ee kala ah soonka iyo xajka kadib soon soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood ah waxay shareecada islaamku noo jidaysay inaan dabaaldegno oo aan faraxno allahna wuxuu maalintaa nooga dhigay maalinta ciidulfitri almubaarak waana khitaam iyo sagootin farxadeed oo loo samaynayo soonkii wakhtiga soo socday ee ay ummadda kuwooda qaangaarka ah oo aanan lahayn cudurdaaro sharci ah ay soo guteen suubanaha sala allahu calayhi wasalem ayaa markii uu soo gaaray magaalada madiina munawara wuxuu muslimiintii ansaar iyo muhaajiriin ka koobneed ee joogay magaaladaas ugu bishaareeyey inuu allah u jideeyey laba maalmood oo ay dabaaldegaan saxaabiga anas binu maalik radiallahu canhu oo ahaa adeegihii rasuulka sala allahu calayhi wasalem ayaa yidhi reer madiina waxay xilligii jaahiliyiinta lahaayeen laba maalmood oo ay sannad weliba cayaaraan markii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalem u yimid wuxuu yidhi waxaad lahaydeen laba maalmood oo aad cayaartaan allahna wuxuu labadaas maalmood idinkugu beddelay laba maalmood oo ka wanaagsan maalmahaas oo kale ah maalinka afurka iyo maalinka gowraca
والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين madaahirta farxadeed ee magaalada madiina daartii hijrada iyo jihaadka maalmihii rasuulka sala allahu calayhi wasalem iyo saxaabada waxay ahayd mid ka xeel dheer in la tilmaamo qalbigana uga dhigan biyo qabow oo la helay maalmo kulul waxa uga horreeya ee carruurta reer madiine iyo dumarka guryaha jooga ay maqlaan markii ay dhacdo qorraxda maalinta ugu dambaysa ee ramadaan ama maalinta sagaalaad ee dulxaja waa takbiirta rasuulka sala allahu calayhi wasalem iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim marka waagu dillaaco ayay dadku isugu tegayaan musallaha magaalada madiinatulmunawara iyadoo carruurtu labisan yihiin dadka waaweynna ay wataan dhar qurxoon oo nadiif ah أكبر ولله الحمد الله أكبر أفضل العبادات وأشرفها في ليالي العيد هو التكبير النضج بأصواتنا لله سبحانه وتعالى ونملأ هذا العالم كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا شعار الإسلام التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر والصحابة يكبرون معه كان الصحابة يكبرون في منى فيسمع أهل مكة تكبيرهم التكبير ينبغي أن يملأ شوارعنا أسواقنا بيوتنا أجهزتنا ليالي العيد ينبغي أن نضج بهذا التكبير والتكبير معنى بيننا وبين الله عندما أعيش أنا معنى الله أكبر الله أكبر كل ما شفت مظهر من مظاهر الدنيا مظهر من مظاهر العيد الله أكبر الله اللي في قلبي هو أكبر من كل شيء إذا عشت معنى التكبير وتذوقت حلاوته في أيام العيد سأكتشف شيء النبي ما جعلنا نكبر ونضج بالتكبير في أيام العيد إلا في سر كبر كبر كبر وارفع صوتك هذا اليوم وستكتشف هذا السر إن شاء الله تعالى لمعنى التكبير الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sida ku cad riwaayaadka wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku labisan jiray maalmaha ciidda dharkiisa ugu quruxda badan wuxuuna badanaa soo xihan jiray labis uu ugu talagalay maalmaha jimcaha iyo ciidda curfiga aan ka hor imaanin sharciga islaamka ayaa noqday in dadku ay labistaan maalmaha ciidda iyagoo gashanaya dhar cusub ama kuwo nadiif ah marka ay tahay ciidulfidri rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu ka hor inta uusan soo aadin musallaha soo cuni jiray dhowr timir si nafta loo dareensiiyo inaanay soonneen oo ay tahay maalin afur hase ahaatee ciidul adxa ayaa ka duwan sidaas waxaana nebiga sala allahu calayhi wasallam uu musallaha soo aadi jiray isagoo aan waxba soo cunin waxa ugu horreeya ee uu cunana waxay noqon jirtay hilibka udxiyada oo la ogyahay in la qalo kadib salaadda ciidda sidaa darteed way kala duwan yihiin wakhtiyada salaadaha labada ciidood tan fidriga waxaa wanaagsan inaan la dadejin oo loo suga inta ay dadku soo afurayaan halka tan ciidul adxa ay tahay in la dadejiyo si dadku fursad uga helaan qalidda udxiyada iyo qaybinteeda قبل أن يخرج لصلاة العيد يغتسل ويلبس أحسن الثياب يتطيب يقلم أظافره كل أنواع النظافة والطهارة واستخدام الطيب يحتاج أن يجعلها في العيد إظهارا للفرح من سنن العيد التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ب- قبل أن يخرج لصلاة الفجر وقبل أن يخرج للعيد كان يأكل صلى الله عليه وسلم شيء من التمر أو شيء من ال- المأكولات هذا بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بعد صلاة العيد يعود فيأكل شيء من الهدي الذي نحره أو من الأضحية التي قدمها لله سبحانه وتعالى في يوم العيد الله
rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu aadi jiray musallaha isagoo lugaynaya sidaas ayaana ah hadyiga wanaagsan waxaana inta la socdo la sunneeyaa in takbiirta la qaado iyadoo lagu aqrinayo cod la maqli karo
أكبر الله أكبر ولله
marka uu suubanuhu gaaro musallaha waxaa horey laga geli jiray salaadda ciidda mana jirto wax sunno ah oo ka horreeya amaba ka dambeeya labada ragcadood ee ciidda inta badanna wuxuu rasuulku ku dukan jiray suuradaha qaaf iyo alqamar halka mararka qaarna uu aqrin jiray suuradaha alaclaa iyo alkhaashiya الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أشرقت شمس الزمان فزارنا يوم جديد يوم جديد musallaha lagu tukada ciidda ee magaalada madiina wuxuu kulmin jiray qaybaha kala duwan ee jiilkii muhaajiriin iyo ansaar ka koobnaa waxaana xitaa imaan jiray dumarka aan duhriga qabin iyo carruurta yaryar haweenayda ansaariyadda ah ee umucadiyah waxay leedahay wuxuuna faray rasuulka sala allahu calayhi wasallam inaan soo saarno gabdhaha maqbiyada ah gabdhaha xaydka qabana wuxuu rasuulku amray inay ka fogaadaan musallaha wayna soo xaadiri jireen goobta iyagoo takbiirsanaya allana baryaya islamarkaana rajaynaya barakada maalintaas العيد حل حلت الناس الافراح الله مجمل فرحة الناس بالعيد يا عيد عادتك بالافراح فضاح كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يأمر أن يخرج النساء والأطفال حتى الحيض يريد أن يخرج الناس كلهم في مس- في ساحة الأرض مظهرين نعمة الله وفرحهم بفضل الله سبحانه وتعالى يا مجمل الافراح والبال مرتاح ما فيه لا دمعه ولا فيه تنهيد ما فيه لا دمعه labada ragcadood ee salaadda ciidda kadib wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam u istaagi jiray khudbada isagoo fasixi jiray ciddii rabta inay baxdo waana sida sunnaha ah saxaabiga cabdulaahi bin assaa'ib ayaa wuxuu leeyahay waxaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam la xaadiray ciidda markii uu salaadda ka baxay ayuu yidhi khudbo ayaan aqrin doonaa ee qofkii raba inuu fadhiisto ha fadhiisto qofkii raba inuu baxana ha iska baxo laakiin shaki la'aan waxaa fadli iyo ajir badan in dadku dhegaystaan khudbada imaamka khudbada nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay dadka dhegaysan jireen iyagoo fadhiya mana ahan sida marar badan maanta dhacda oo ah inay dadku istaag ku dhegaystaan khudbada ciidda khudbaduna waxay ahayd mid uu rasuulka ku waaninayay muslimiinta kagana reebi jiray xumaanta haddaba qur'aanka kariimka ayaa ka digaya in la khilaafo nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaana ku yimid arrinkaas goodis adag لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa arrinkaas ka hadlaya horta diintu aadaab bay leedahay ilaahay subxaana wa tacala kule wadaa qiila lakum tafasaxu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illahu lakum dadku waxaa loo ogol yahay inay waasiciyaan majliska siday ruux hadlahay u arkaan marka lama ogola inaa intaan maalinka khudbada la akhrinahayo in intaan wada istaagno toban ruux ay istaagaan ay ninkii khadiir ku gadaamaan ninkan la arki waayaba nabig waa kuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war ninkii rabana ha iska tago ninkii rabana ha fadhiisto marka ikhwaani inaan fadhiisano aadaabta aan ku dadaalo aan fadhiisano khadiib keligii hataa ninka tega waa naga tegayba inteena kale waan fadhinayna see gabdhaha gadaal jooga iyo kuwa dhexda jooga dhammaan ay khadiib ku arkaan ilaa intuu codka ku deeqo iyo inta bidhaanu ku deeqdo bidhaanta ka muhiimsan ruux haddaa bidhaan codku waa fahmaysaa haddii laakiin ruux aadan arkaynin codka xataa ma fahmi kartid marka waa dhaqan xumo la bilowday diintana aan sal ku lahayn ikhwaani ha la fadhiisto dadka taagnaanhaya arintaasu waa in aan ku baraarugnaa meel kastoon joogno wilaayadka islaamka dad muslimiin baan nahay nabigeena aan ku dayanayna aan fadhiisanno wax meeshaa taagnaada waa nin taga iyo khadiib taagan iyo inteena kaloo fadhida taasaa aadaabtii nabiga inoo jeedaya calayhi salaatu wasalaam
maadaama aanay xilligaas jirin qalabyada codka weyneeya ee mikrofanada wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam si gooniya ugu tegi jiray dumarka isagoo waaninaya islamarkaana si gaara ugu boorinaya sadaqada xadiid ay soo saareen muslim iyo bukhaari ayna kala warinayaan zaynab oo ahayd xaaska cabdulaahi bni mascuud iyo abi saciid alkhudri ayaa ahaa sida tan rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa maalin ciidulfitri ah ama ciidul adxa ah wuxuu u soo baxay musallaha kadibna dadkii ayuu waaniyey wuxuuna amray inay sadaqada la baxaan wuxuuna yidhi dadow wax la baxa kadib wuxuu aaday rasuulka dhinaca dumarka wuxuuna ku yidhi wax la baxa waxaan arkay inaad ku badan tihiin naarta dumarkii ayaa yidhi maxay ku dhacday taas wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi waxaad badisaan lacnada sawjkana waad ku abaaldhacdaan ma arkin kuwa caqli iyo diin yar oo midkiina kala tegi og caqliga ninka go'aan qaadashada leh kadibna wuu baxay rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu tegay hoygiisa waxaa yimid saynab oo ahayd haweyneydii cabdulaahi bni mascuud iyadoo doonaysa rasuulka markaas ayaa lagu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa kuu taagan saynab waa saynabtee ayuu yidhi rasuulka waxaa lagu yidhi xaaskii cabdulaahi bni mascuud wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam haa soo fasaxa waxay tidhi saynab nebi allow maanta waxaana fartay inaan wax sadaqaysanno aniguna waxaan haystaa dahab oo waxaan rabay inaan sadaqaysto ibnu mascuudna wuxuu sheegayaa in isaga iyo wiilkiisa ay u xaqnimo badan yihiin dahabkaas rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa yidhi run buu sheegay ibnu mascuud sawjkaaga iyo wiilkaaga ayaa ugu xaqnimo badan dadka aad ku sadaqaysatay madaahirta ciidda ee magaalada madiina zamankii rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa ka mid a mashruuciyadda ciyaaraha bannaan ee aan ka hor imaanaynin diinta islaamka marka laga soo baxo salaada ciidda kadib waxaa jiray ciyaaro dhaqameed kala duwan oo ka dhacayay magaalada madiina gaar ahaan nawaaxiga masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo gurigiisa hooyadeenna caaisha radiallaahu canha ahaydna xaaskii u aadka u jeclaa rasuulkeenna ayaa inooga sheekaynaysa waxayna leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ii soo galay iyadoo ay ila joogaan laba gabdhood oo ku buraanburaya gabayadii la tiriyey maalinkii bucaatha firaashka ayuuna seexday rasuulka wejigiisana dhinaca kale ayuu aadiyey kadibna abuubakar ayaa soo galay wuuna icnaantay wuxuuna yidhi ma miyuusiga shaytaanka ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa lagu garaacayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa soo jeestay wuxuuna ku yidhi iska daa gabdhaha caaisha waxay leedahay labadii gabdhood ayaan indhaha uga ishaaray wayna baxeen riwaayad kale waxay leedahay qoom kasta waxay leeyihiin ciid maantana waa ciideenna riwaayada axmedna waxay leedahay ha ogaadaan yahuudda in diinteenna ay waasac tahay aniga waxaa la ila soo diray diin xanafiyad oo saamaxaad badan imaam albaqawi wuxuu leeyahay bucaatha waa maalin caan ah oo ay reer awus gumaadeen khasraj wuxuu socday dagaalkaas boqoliyo labaatan sano ilaa uu islaamku yimid gabayada ay gabdhuhu qaadayeenna waxay tilmaamayeen dagaalkaas iyo geesinimada arrinkaasna waxaa loo kaalmaysanayay diinta amaa in lagu heeso sheegsheegidda fawaaxishta iyo xaaraamta korna loogu qaado hadal munkar ah waa midka la mamnuucay wax noocaas ahna wuu ka fogaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam in meel isaga u dhow lagu sameeyo oo uusan haddana inkirin أيام العيد أيام فرح وسرور وبهجة وحضور فيه يتزين الناس بأحلى زينة ويفتخر المسلمون بالتواصل والتآلف وتفقد الإخوان ما أجملك يا عيد ويا مرحبا بالعيد عيدكم مبارك أيامكم سعيدة عيدكم مبارك أيامكم سعيدة
hooyo caaisha oo sii wadata xadiidkii ay noo warisay ayaa odhanaysa maalinta ciidda waxay suudaanta ku cayaari jireen duruuc ka samaysan maqaar iyo eebooyin markaas ayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam weydiiyey markaas buu igu yidhi ma waxaad jeceshahay inaad fiiriso waxaan ku idhi haa markaas ayuu istaajiyey dhabarkiisa dhabankaygana dhabankiisa saaray wuxuuna yidhi sii wada ciyaarta wiilashii arfadow markii aan daalay ayuu igu yidhi ma kugu filan tahay haa ayaan ku idhi bay tiri caaisha markaas buu igu yidhi iska bax تبتدي الأفراح تنتهي الأتراح فيه المصباح دنيا حلوة جديدة فيه المصباح
mid ka mid a tilmaamaha wanaagsan ee shareecada islaamku dhiirigelisay si guud si gaar ah maalmaha farxadeed ee ciidulfitri iyo ciidul adxaa waa xiriirinta qaraabada waa maalmo ku astaysan farxad iyo in la farxad geliyo quluubta guud ahaan muslimiinta gaar ahaan qaraabada taasina waxay ku suurageli kartaa iyadoo la booqdo gacantana loo furo ciddii wax lagu dhaamo cafiska iyo tasaamuxa ayaa isagana ah waxyaabaha muhiimadda gaarka ah leh marka la joogo maalmaha ciidda shareecada islaamkana waxay dhiirigelinaysaa in ay muslimiintu iscafiyaan iskuna dembidhaaf dalbaan si uu allaah ugu naxariisto uguna dembi dhaafo mid ka mid a asbaabaha kugu dhiirigelinaya in aad cafiso muslimiinta waxay tahay in aad adiguba leedahay qaladaad iyo dunuub aad jeclaa lahayd inuu allaah kuu dhaafo sidaas darteed siday suuragal ku tahay in uu allaah ku cafiyo dembidhaafkiisana hesho adigoo laabta wax uga haya addoommadiisa muslimiinta ah sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culummada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay xiriirinta qaraabada iyo in muslimiintu iscafiyaan siiba maalmaha ciidda ee ay farxaddu jirto camalkaa saalixa mutlaq waay camal kastoo saalixa waxaa ka mid ah camalkaa saalixa uu soo gelaya inay iscafiyaan labada ruux oo muslimka ah gaalayo munaafiqiina murtadiinka hadlima anugu labada ruuxoo muslimka ah wixii dhexooda yiilay oo uurku taalla ah inay iska cafiyaan inay iska cafiyaan taasaa ka mid ah bal adilada qaarkeed waxay tusayaysaa sidii xadiidkii musnad axmed uu ku soo saaray imaamu axmed raxmatullaahi calayh wa abu hureyre uu warinayo radia allaahu canhu in nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha waa lasoo bandhiga ah waxaa markaas loo dhaafaa oo alla dembigooda dhaafaa eeddii alle ay ka galeen oo u dhaafaa ruux kastoo muslima yaa laga reebaa ruuxa mushriga asuu kuma jiriyo kaafir mushrig ha noqdo murtad ha noqdo munaafiq kuma jiro kaas ayib ilaa laba ruux maahine laba ruux urkutaalla dhex taallo oo caloolxumo isu qaba labadaas waxaa laleeyahay labadan daaya xataa yastalixa intay ka heshiiyaan ilaa ay ka heshiiyaan xadiidku waa saxiix ee weri muxaqiqa musnad axmed xaqiijiyey in marka waxaad dareemaysaa ciidahaas amba ha noqoto ciidul adxaa ama ha noqoto ciidulfitri ay khamiisihii iyo jimcihii sidii labada uurku taalada isu qabay aan dembidaafka alle laga qaybgeliyayn ilaa ay ka heshiiyaan maalmahan qiimaha badanoo habeenada iyo maalmahan cashridaanani waa ruuxu inuu iska ilaaliyo in asiga iyo walaalkii uurku taalla dhex taalla ausan waxba ka qaban ee waa in si allah subxaanahu wa tacaala deeqdiisa oo makfirada iyo dhaafidda ee cafiska aad u hesho inaad iska ilaaliso arrintaas inay sii jirtee aad ka shaqayso in aad haddaba iscafisaan ood heshiisaan wayna badan tahay meel walbay ka dhici kartaa taas marka waa midaas allana subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay walaman sabra whafara ina dalika la min casmi lumuur suuratu shuura qofka eedda qofku ka gala iska dhaafa oo iska cafiya arrinkaas wuxuu ka mid yahay arrimaha aad u go-an oo ma la sameeyaa mase lama sameeya aan dhaynan khiyaar ka jirin sidoo kale alle wuxuu ihi wain tacfuu watasbaxuu watakfiruu fa ina allaha hafuuru raxiim sidaasaa marka waxaa la rabaa in laysu cafiyo camalka saalix waa soo gala in lays cafiyo oo sidaa loo heshiiyo waxaa soo gelaya qaraabada in la xiriiriyo qaraabada waxaa u horeeya labada waalid wa bilwaalideyn ixsaana waatay aheyd qaraabadii isxiriiriso waxa laysku xiriiraha waxaa ka mid a ruuxa wuxuu u baahan yahay hadday diinta islaamka ay tahay in la fahansiiyo inaad ku xiriiriso arrintaas hadday tahay baahi dhinac kaleah ama caloosha ama maaragtay baahida bani aadam ka mida wixii awoodda inaad haddaba ku caawiso taasaa ka mid a alla agtiisa inay kuu yaalin adugu xawilo xaggaasaad waxawalahi wixii cafisa iyo ixsaan iyo maaragtay in laysxiriiriyo adilada ku timi aad bay u badan tahay waxaan marka u baaqaa ummadda muslimka farintan u diraya waxay tahay wixiiba ku yimiday kitaabka alleh iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay si fiican u dhuuxaan oo si fiican ay u dhaqangeliyaan ummadda muslimka dadnimadeedune arrinkaas ka hor ma jirno daliilinay ahaayeen maanta markay ka dabcayna waa daliilin waa liitaan cadowgoodiyaa ka adag in marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisa aan helno inaan arrintaas guud ahaan ku dhaqaaqno gaar ahaan isxafinta iyo waxa la yidhaahdo qaraabadu waxa muslimkaa waaye muslimka gacal isu ah gaalka asoo kuma jiro gaalka kula diriraayo oo xarbiga ahu asiga waxaad ku xiriiraysa waa inaad dagaalka adugu roonaato waaye ood ku ciidaysato
si farxaddu u dhammaystiranto dadkana u dareemaan wanaagga maalmahan waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu calayh wasallam kuwo isku duceeya oo isugu hambalyeeya farxadda maalmahan jubayr bin nufeyr waxaa laga wariyey in uu yidhi saxaabada rasuulku sala allahu calayh wasallam waxay ahaayeen marka ay kulmaan maalmaha ciidda kuwo isku yidhaahda taqabbal allaahu minna wa minkum xaafidkuna wuxuu sannadka xadiidkan ku tilmaamay mid xasan ah haddaba waxaa wanaagsan in muslimiinta maalmaha ciidda ay uga faa'iidaystaan in ay farxad isku muujiyaan qof walibana lagu gaaro halka uu joogo gaar ahaan ehelka iyo axbaabta wixii aan la gaari karinna taleefannada lagula hadlo in islaamku tarkiis ka saaro in laga farxiyo muslimiinta maalmaha ciidda waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa sakaatulfitriga la jideeyey ciidulfitri taas oo suus raashin ah oo ah noocyada laga isticmaalo waddanka in la siiyo dadka fuqarada ah hadafka iyo ujeedka waxay tahay inay farxaan muslimiinta fuqarada ah maalmaha ciidda qofkii soo soomana ay kafaara gud uga noqoto wixii ka dhacay intii uu soo soomanaa ciidul adxa almubaarak ayaa iyadana waxay shareecada islaam ku jidaysay in dadka awoodda leh ay qalaan udxiyada oo ah nimcoolayda waxaana qofka udxiyaysta ay tahay inuu hilibkaas gaarsiiyo dadka muslimiinta ah gaar ahaan deriska rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa udxiyada ku gowracay musullaha salaadda si dadka fuqarada ah ee salaadda soo tukaday ay uga qaataan qaybtooda saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaana ku dayday dhaqankii suubanaha sala allahu calayhi wasallam waxayna ahaayeen kuwo udxiyaystay udxiyadana u qaybiya dadka muslimiinta ah gaar ahaan qoysaska fuqarada ah ee aan udxiyaysan karin sheekh cabdiraxmaan firin ayaa si kooban wuxuu soo gudbinayaa mashruuciyadda udxiyada iyo waxay u jidaysay shareecada islaamka udxiyadu xigmadda loo jiday waxaa weye horta awalan waa itbaacu millat ibraahim calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ibraahim diinsan ku raacayna nabiyullaahi ibraahim oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nebi maxamed iyo ummaddiisa inay raacaan la amray haddana waxa weeye nabiyullaahi ibraahim wiilkiisii waa kii gowrac la yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiim ilahay wuxuu yidhi wan weyn baan wiil ku furannay marka taas horta waa millatu ibraahim raacitaankeeda thaaniyan waa millati nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam nabigeenna waa ku raacaynaa nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku carafaysay kabshayni amlaxayni laba wan oo midabka madowga iyo cadaan isku jira ah oo riwaayadaha qaara dhufaanan qaara xiniyo qaba ayuu nabigu ku carafaystay calayhi salaatu wasalaam xigmada kale ku jirta waxaa weeye waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa lquluub waa shacaa'irta islaamka oo in la weyneeyo waxaa ku sugan diintii oo muuqanaysa iyo qalbigaaga oo cabsi ay kordhiso xigmada afraad ee ku jirta waxaa weeye masaakiinta oo dee cunto ka helahayo oo maalintaas ilin dadkii ma wada gadan karo xaqiiqiyan haddana dadkan soomaaliyeed ee fatahaadaha iyo ay la hadheen ma wada gadan karaan marka haddana waa gacanqabasho dadka muslimiinta ah walaalahan wax gaadhsiinayna weeyaan midda kale waxa weeye oo aan ka soo qaadanayno inuu buqliyo meesh ka baxo xoolahaagii aad tabcatay iyo dhaqaalehaad maanta neefkan gowrac qashan gowrac sacan gowrac adhaya ridan gowrac wankan gowrac de waa sadaqa ayaad la baxaysaayo nafta hurnimo ayaa samaynaysaayo waxaad u baahan tahay baad bixinaysaa oo ilaah dartii ah marka xikmadaha badan baa ku jira insha allahu tacaala بسمة العيد في الثغور الحسان تبعث الود مع حداء التهاني روعت بهجة الأنام طيوبا من شذا الياسمين والأرحوان من شذا الياسمين والأرحوان tallaabooyinka uu jideeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam gaar ahaan maalmaha ciidda oo ay ka mid tahay bixinta sakaatulfidriga iyo in la udxiyaysto ayaa ka dhigan nidaam bulsho oo ay muslimiintu isku garabsanayaan sideedaba shareecada islaamku waxay xoogga saartay midnimada iyo wadajirka sidaa darteed marnaba suuragal ma ahan in qayb ka mid ah muslimiintuna farxaan qayb kalena aanay farxin sababa ku aadan culaysyada adduunyada sidaas darteed culimmada muslimiinta waxay ku tilmaamaan sakaatulfidriga iyo udxiyada kuwa meesha ka saaraya in fuqarada muslimiinta ay ka maqnaadaan farxadda ciidda sidoo kalena dad badan oo iimaankooda uu siiyey inay ka xishoodaan su'aasha dadka ayuu allaah kaga kaafiyey inay dad wax weyddiistaan iyagoo sharfoon oo madaxyadooda taagan yihiin ayuuna ugu deeqay qayb ka mid ah fadligiisa iyo nicamtiisa
واملأ الأفق فرحة وابتهاجا ألبس الكون من حرير الأماني ألبس الكون من حرير farxadda ciidul adxa almubaarag oo imaanaysa mar ay muslimiinta gutaan rugniga shanaad ee arkaanta islaamka oo ah xajka ayaa waxaa ku lammaanan farxaddeeda in dib loo xusuusto khudbadii weyneed ee uu jeediyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalmihii xajatulwadaac khudbadan oo ahayd mid muhiimad gooni ah xambaarsan marka loo eego fariimaha ay dirtay munaasabadda ay ku soo aaday iyo shakhsiyadda jeedisay oo ah makhluuqaadka kan ugu khayrka badan oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu rasuulka jeediyey maalinkii gowraca oo ah maalinta tobanaad ee dulxaja
أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهم عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا أمرا بيننا كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت اللهم اشهد للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة للحاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة طافت بها أحلام سيمات
sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa ka hadlaya khudbadaas iyo muhiimadda ay lahayd waxa ay tilmaantay khudbadaasu aad bay u qiimo lahaayeen waxay ahda khulaasadii dacwadii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam labaatan iyo saddex sano uu soo waday in uu soo afjaro kuna soo afjaro kelimaadkaas waxay markaa ka hadlaysa dhinacyo badan laakiin dhinacaan isleehay waa looga kaaftoomi karaa ana isleehay wax badanaa dardaarankaas laga leexda maanta ummatul islaam aysan meel ku sheegin ilaa man raxima rabbuka qaybta ku saabsan dabadeey gaalaha noqona laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin aniga iga dib ha u noqona kufaaran oo yadribu bacdukum riqaaba bacdin xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa nabigu sala allahu aley wasalam meeshuu ka keena dadka iyo meesha uu ku soo furay iyo uu leeyahay meeshaan idinka keena hou laabana ee waa inaad wadiiqadan aan idinkaga tegay joogto ku noqotaan ilaa aad janno ka gashaan laa tarjicu macnaha waxaan isleeyahay inay ugu muhiimsan tahay oo maanta xilligeeda la joogo ilan caalamulislaami riddaa ka jirta islaamka laabadaa ku jira oo inay iyagu isdilaan maahana gaala aan taabanayn marka muslimiintu waxaan ku baraarujiyaha fariinta aan u diray ay tahay waaqica maanta yaalla ee xukaamtii riddada saddexa isbiirsatay alkufaaru asliyuun iyo almurtaduun oo caalam islaam ku ohaya haddii dhaqaalata dhan walba nolosha ka mida dowladaha konton dhowrka iyo niman la yidhaahdo almunaafiquun murtadiintii riddo waay marka la dhihi maaga niman waxa u soo baxay khulaatulmurji'a la yidhaah oo dhahaya murtad qofku ma naga karo ilaa inuu yidhi anigu diinta waa diiday inuu yidhaa maahan ama uu yidhaa inaan gaaloobo waa i xalaal u fiirsaade waa kuwan hadda culamo wax le ay jawaabayaan baarlamaanka waa la geli karaa masaalaxa darteeda waa loo geli karaa waxa iyagu gebi ahaanba markay haddaba maaragtay hadda aminkan la joogo ay ku shaqeeyaan waxa la yidhaah almasaalix almursala masaalix almursala macnaheeda waa maxay waxay leeyihiin wixii alla reebay oo rasuulkiisu reebay saan u fiiri mayno shaqo kuma lihi wixii alla faray oo rasuulkiisu faray shaqa kuma lihi maslaxa almuctabara iyo maslaxa almulqaa fiiri mayno laakiin waxaan fiirinaynaa almaslaxatu almursala ilaahay subxaanah wa tacaala marka mujaahidiinta ilaa hadda waa waafajiyey qaababkii ka maamul badan ka sirdoon badan ka adkaysi badan ka haddaba maaragtay hadhiifanaa og gaala waa yaaban yihin inaan marka fahno waayo inshaa allahu tacaala xiliyada saanoo kale la isugu yimaado ama ummaddu isi imaanayso waa in aad uu haddaba dardaaranka nabigu sala allah alay slam ummaddu mara isla jirto kusoo aadiya sooma xilligana aduguna waxa la sheegayo bal wax ka faa'iidayso maaha inaad tira ciid mubaarag iyo kaliya hala keeno iyo xaggee welima ka jirtaa kaliya inaad tira maaha magarad taasaan isku ognaha inshaa allahu tacaala muslimiinta allah guuleeyo gaaladan allah jebiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadba saan ugu hilinuu noogu hiliha walaa yansurana allahu man yansuruh in tansuru llaaha yansurkum wayuthabit aqdaamakum wallahu subxaanahu wa tacaala aclam والله قد اشتقنا وعانقنا هوى وحنين سبقنا الشمس بكرنا وكبرنا haddaba maalmaha ciidda waa maalmo ku astaysan cunis iyo cabitaan waana maalin alle la weyneeyo iyadoo loogu dhowaanayo qaadista takbiirta ciidul adxaana waxay soconaysaa ilaa ayaamu tashriiqa oo ku eeg saddex iyo tobanka dulxaja takbiirta ayay qaadi jireen salafku ridwaanullaahi calayhim annaguna waxay tahay inaan arrinkaas uga dayanno maadaama madaahirta ciidda ay ugu weyn tahay in la muujiyo farxadda waxay culimmada muslimiintu sheegaan inaanay habbooneen in dadka la murugo geliyo maalmahaas iyadoo dib loo xusuusinayo masaa'ib ku dhacday ama dhibaatooyin ay xilligaas la nool yihiin si kastoo ay muhiim u tahay in muslimiinta la dareensiiyo xaaladda ay markaas ku nool yihiin haddana ma habboona in xilliyadaas lagala hadlo mawaadiic murugo gelinaya waxaana wanaagsan in mawaadiicda noocaas ah dib loo dhigto
أولا نبدأ بالحزن الحزن يوم العيد هذا غير مشروع وهذا خلاف ما وردت به النصوص فالعيد يوم فرح وسرور ولذلك أيضا حرم صيام يوم العيد حتى يأكل الإنسان ويطعم ويشترك مع الناس في الفرحة بالعيد وأما ما روي عن بعض السلف أنه إذا كان يوم العيد كان حزينا وقال إن لا أدري هل تقبل مني أم لا فإن كان تقبل فلا فليس هذا بفعل الشاكرين وإن كان لم يتقبل فليس هذا يعني بفعل الصابر ونحو ذلك فهذا اجتهاد منه اجتهاد منه والنصوص بخلاف هذا فلا يشرع الحزن بيوم العيد نعم وإنما المطلوب هو إظهار الفرح والسرور لكن الفرح فرح منضبط بالضوابط الشرعية لا يخرج عن عن ضوابطه الشرعية وعن حده الشرعي نعم فلا يرتكب الإنسان محرمات ومعاصي بحجة الفرح بيوم العيد فإن بعض الناس يستغل الفرح بيوم العيد فيتجاوز الضوابط الشرعية فيقع في المحرمات ينشر سعده وضياءه يمضي ويرجع بيننا متجددا إنا لنرقب في السنين لقاء يا عيد يا عيد ugu dambayntii waxaan leennahay muslimiinta meel kastoo ay joogaan taqabbal allaahu minna wa minkum saalixa alacmaal kullu caam wa antum bikhayr ciiddan ciiddeeda kalena waxaan rajaynaynaa inay timaado iyadoo ay muslimiintu ku naaloonayaan xurriyad dhammaystiran faraj iyo farxadna u soo hoyatay qoysas badan oo ka mid ah muslimiinta نقي ما رق نقاه فلتهتدوا فلتهتدوا بالعيد يا أحبابنا فالعيد لا guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka ah ee aan ku soo gudbinaynay sida ay u ciidi jireen nabiga sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaan idinku dhaafaynaa ciidikum mubaarak taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal بيننا متجددا إنا لنرقب في السنين لقاء يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد